بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ننزل مد الجنين أحدا قف من من أهل القبلة كم إذا جنة جنة مد الجنين ولا نار مد الجنين ولا نشهد u markaa takaacimayno calayhim dushoodii bikufrin gaalnimo walaa bishirkin shirki iyo walaa binifaaqi munaafiqnimo maa lam yadhar haddii aysan soo muuqanine minhum xaggoodii shay-un shay-un min dalika kaas ka mida waaye kee nifaaqi iyo shirkigii kufrigii waaye wanadaru waan ka tagay waan ka tagayna saraa'irahum sirooyinkoodii ilallaahi alla haggiisa wuu tagayna tacaala sareeye walaa naraa ma ictiqaadinayno asayfa sayfkii calaa axadin qofku dushiisii uma ictiqaadinayno min ummati muxamadin ka mida sala allahu calayhi waala alihi wasalama ilaa man wajaba calayhi sayfu ilaa qofkii dushiisii ku waajibtay sayf mooyaane ayib musanifku raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay walaa nunazilu musanifkee taxaawi abi jacfar ataxaawi walaa nunazilu ma dejinayno keligiisay waay baa nunazilu noontan maxay tusinaysaa tacdiim yaa kaga tarjuma yaa ula jeeda self selfke ahlusunaha walaa nunazilu ma dejinayno axadan qofna minhum min ahli lqiblati ka mida jannatan janno ma dejinayno walaa naaran naarna ma dejinayno waa meeshan wuxuu kaga hadlayaa musanifku raxmat ullaahi calayhi ictiqaad oo ahli sunna waljamaaca ictiqaadkoodii ah muctaqadkoodii ah ayay ayuu kaga hadlayaa walaa nunazilu axadan waa nakiro fii siyaaqi nafyi tufiidu maada alcumuum walaa nunazilu ma dejinayno ahlusunna waljamaaca haddaanu nahay axadan qofna oo minhu min ahli lqiblati ka mid a jannatan janna ma dejinayno walaa naara naar ma dejinayno maxaa laga wadaa qof inaan soo guurino janno ma dejinayno maxa laga wadaa hee ahlu janno waay ma dhahayno ahlu naar way ma dhahayno ayaa ula jeedaa wuxuu ku radinayaa hee qoladii ee waciidiyadii iyo wuxuu ku radinayaa qoladii murji'idii ayuu ku radinayaa see ugu radinayaa murji'ida waciidiyadina see ugu radinayaa wuxuu ugu radinayaa murjiid waciidiyada waxay leeyihiin qof allaale qofkii kabiiro sameeyo hee waa ahlu nnaar waan xukumnay leeyihin murji-idana waxay leeyihiin iimaan macasi waxa kama dhibayso oo marba haddii iimaan laga helay waa ahlu janno waay labadaasiiba ma dhahayno uu leeyahay hee qofna janno ma dejinayno qofna naar ma dejinayno ilaa qofkee nas dejiyey labadaasi mooyaane ilaa qofkii hee nas dejiyey labadaasii mooyaane qof kale aan dejinayno janno aan dejinayno naarna aan dejinayno ma jirto a ma jirto lianna lana nadri laba sababood uu sheega musanif shaarixgan laba sababood maxaa u dejin waayeen janno qof maxay u dejin waayeen naarna qof laba arrimood buu sheegayaa kow horta marka hore annanaa laa naclamu bidukhuuli axadin aljannata aw innaara ila bidaliil walaa yuujadu cindana daliil buu dhahay marka koowaad horta sababta aan u dejinayno waxaa waaye sababta aan u dejinayno waxaa waaye annanaa anaga laa naclamu ma ogin bidukhuuli axadin qof aljannata galitaankiisi aw innaara galitaankiisii ma ogin ilaa bidaliilin mooyaane wax kale kuma ogan karno walaa yuujadu cindanaa daliilun daliil agteenna ma aha hebel inuu nool yahay janno u galaayo inuu hebel nool hadda markii dhinto inuu naar galaayo ma naqaano daliil uma hayno daliil hee uma hayno ma ogin waay ilaa wixii daliil he ku soo ororay gaarkeedu ay daliil ahma suuqayna ula jeedaa arrinkii labaad oo qofkaani jana aan loo xukumaynin ama naar annana la nadri maa yakhtimu allahu bihi lidalika shakhs annana anaku laa nadri ma ogin maa wixii yakhtimu allahu ilaahay ku khatimayo oo ku kha- ee, ugu dambaysinayo bihi qofkaasi ee, bihi maaga lidalika shakhsi shakhsigaasi wixii ilaahay u dambaysinaya ku khatimayo dhimashadiisii ma naqaano fayumkinu an takuna khatimatuhu xasana wayumkinu an takuna khatimatuhu sayi'a maba naqaanoba fayumkinu waxaa suurtagal ah an takuna khatimatuhu xasana ninkan khaatimidiisa inuu nin fi- khaatimo fiican u helo oo janno saas ku galo wayumkinu waxaa suurtagal ah an takuuna ninkan inay khaatimatuhu khaatimidiisa inay noqoto sayi'a mid xun saas naar ku galo waa dhici karta idan qof aan dejin karno ee ma laha ee adduunyadaani dusheeda waay adduunyadaani dusheeda waay sidaasi ayuu waa ayuu leeyahay musanifku raxmat ullahi calayhi misradani qofku inuu nool yahay janno la dejinayo ama qofkan ahlu janno waa la dhahayo hee salafka saddex qool ku leeyihiin salafka hee waxay ku leeyihiin saddex qool وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال شارح الطحاوي وقرأ شارح الطحاوية وقرأ وللسلف سلف يوسق ناضي في الشهادة بالجنة جنة مركات لسكن غنايو ثلاثة أقوال سده قول أي كلية كو لا يشهد لأحد إلا الأنبياء jano looga marka loo- markaato looga ma- kaci maayo ilaa hee ambiyada alla mooyaane laa yushhadu liaxadin ilaa laa yushhadu liaxadin biljannati ila alambiyaa ilaa lilambiyaa waay ambiyada mooyaane koowa labo يشهد بالجنة بكل مؤمن جاء فيه النص لو يشهد بالجنة هي بكل مؤمن جاء فيه النص قف كاستو مؤمنا والنص كي ما هذي هي كري أيا جنة لوغ مركاتك عيا سدح يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون يشهد waxaa lagagu markaa takaaya biljannati bikulli muuminin qof kastoo muumin ah j- ee biha- lihaulaai dheh yushhadu waxaa loogu markaa takaaya biljannati jannada lihaulaai kuwe qof kastoo nase ku yimaaday inuu ahlujanno yahay io waliman shahida lahu almuuminuuna io waliman qof ala ku darayna ay dheheen shahida lahu almuuminuuna muuminiinta markaad ugu kaceen inuu ahlujanno yahay inuu e ahlujanno yahay saddexdaasi qoola ku sugan qoolka dhexe ayaa ugu sawaabsan xaqi min xaytu daliil qoolka dhexe ah yushhadu biljannati bikulli muuminin jaa fiihi annasu kan dembena culammada qaar ka mid ayaa qabaan ayagoo daliishanayo xadiidkii anas ibni malikin fi saxiixayn qoolka dembe waxaa qaba culimmada qaar ka mida salafka ayagoo daliishanayaan xadiidkii anas ibni malikin fi saxiixayn oo nebiga calayhi salaatu wasalaam in lala soo maray janaasa maruu bijanaasatin nebiga na- janaase la soo mareen fa afnow calayhaa khayra waxay ku ammaaneen khayr faqaala nabiyu sal ly slam wuxuu dhahay wajabat uma maruu biukhraa kadibna waxay la soo mareen janaaso kale faafnow calayhaa sharan sharay ku ammaaneen faqaala rasuulku wuxuu dhahay wajabat faqaala cumar ibnu khadaab radi allahu canhu wuxuu dhahay maa wajabat maxay u waajibtay qaala rasuulku wuxuu dhahay haadaa afnaytum calayhi shara kanna shara ku ammaanteen fawajabad lahu annaaru naara waajibtay antum shuhadaau llah ilaahay shuhadadiisaa tihin idanka fi lardi dhulka dhexdiisi hadeedkaasi ay daliishadeen idan wixii nas ku yimaaday waan sah waan dhahaynaa wax allaal wixii mu'miniinta ammaaneenna hee waxaan leenahay ee ahlujinno waayaan dhahaynaa ahlujinno waaye ayaan dhahaynaa ayay dhaheen xadiidkaasa deliishadeen xadiidkaas ayaa ayay deliishadeen laakiin jumhuurtu way ka jawaabeen jumhuurtu waxay qabaan qowlka dhacda qowlka labaad ayay qabaan way ku jawaabeen jumhuurtu waxay leeyihiin laa yukamu liaxadin bijannatin ow naarin walow shahida lahu nnaasu bilkhayri washari dhehen qolkaas ayaa sawaab ku dhow marka haddii dad badan a'immada muslimiinta ka mid ah qof hee khayr ugu markaatkacaan ahlu jinno way qabaan dadkan soo maa waa la dhihi karaa waa lagu markaatkacaya laakiin jumhuurtu ay ka jawaabeen waxay dhaheen laa yuxkamu liaxadin bijanna aw naar walow shahida lahu nnaasu bilkhayri aw ishari naar iyo janaba naar iyo janna labadaba waayo waaye naar iyo janna labadaba waayo waxay dhaheen laa yuxkamu liaxadin bijannatin aw naarin walow shahida lahu nnaasu bilkhayri aw ishari wاlxukmu biاljannati aw الnaari yakunu cala alawsaafi laa cala alacyaan dadka kale waay soo ma wاlxukmu biاljannati aw الnaari yakunu cala alawsaafi qofkii sifadaas laga helo qohli janno waa la dhahaa laa cala alacyaani acyaan dusheeda ma aha acyaan waxay diin loo haaya besay lagu kaaftoomaya ama oosaaf haa sidaas ayaa ayaana sawaabka ah ayib taas intaasii marka qofna naar looma goynaayo ilaa haddii nas u gooyo mooyaane dad nas loo nas u gooyey ahlujinno inay yihiin heewe yaa ka mid ah kalcaysara almubashariina biljanna walaa nashhadu markaad ka kacayno calayhim dushoodii bikufrin gaalnimo walaa bishirkin shirki shirki iyo kufr farq ma udhaxeey kufr farq ma udhaxeey haye farqa udhaxeey farqa udhaxeey bilaa khilaaf he bilaa khilaaf oo khilaafa ku jiro culimada qaar waxay leeyihiin isku mid waaye alkufru huwa shirku washirku huwa alkufru isku mid waaye waxna uma dhexeeyan waxaad tusinaysa oo daliil o ha saaxibu ljannatayn haye gesidiisi gesa tu saaxib aljanna gaarna e isku mid maaha e waxaa caamsan kufriga caamsan shirki waxau ka mid yahay qayb ah kufri ka mid ah sax wa imaamu nawowi raxmatullahi alayhi kolkaas ayuu rajaxaya waayahay walaa nashadu maqel ma markaatakacayno calayhim ahluqibladii dushooda ahluqibladii dush korkoodii bikufrin gaalnimo ugu markaatakaci mayno walaa bishirkin shirki walaa binifaaqin intaba munaafiq waaye mushrik waaye kufri waaye ma dhehayno maa lam yadhar hadiisi soo muuqanina minhum xaggoodii shay-un waxabo min daalika kaa shirkiga ama kifriga ama nifaaqa ah mooyaane haddii aan ka soo muuqanin wa haddii ka soo muuqdo laakiin hee haa waa la fiirinayaa waxaa loo fiirinayaa dawaabidkii dawaabidkii ahlusunna waljamaaca hee ay qofka ku gaalaysiinayaan ama ku kufriisanayaan ama nifaaq ugu xukumayaan shuruudihii iyo mawaanicdii wanadar waan ka tag waan ka tegaynaa saraa'irahum siryaalkoodii wixii sirtoodii ku jiro yaa maamulkoodaas ka leh allaha tabaaraka wa tacaala naxnu naxkumu bidawaahiri wallahu yatawalla saraa'ir waay xadiidka daciif waaye oo culimmada qaar waxay dhehn leeyihiin xadiid noocaas ku imaday waa jira imaamu shawkani raxmatullahi aleyh nalil awdaarka ku tilmaamayo bimajmuuci duruqihi xadiidkan waa ishoojinaya odhanayo culimmada qaar xadiidku waa daciif waaye laakiin waxaa ku filan kaga filan kaasi qisatu abi bakrin soo maa qisatu abi bakrin fi saxiix muslim ku soo aroortay ku filan ay leeyihin naxnu naxkumu bidawaahir wixii muuqday aan xukumaynaa wallahu yatawalla saraa'ir sirooyinka ilaahi tawalina u bandhigaynaa dheh wanadaru waan ka tegaynaa saraa'irahum ahlu qibladii ahlu qibladii sirahoodii iyo wixii baatinkoodii ah ilaa ilallahi alla xaggiisa aan uga tagaynaa u daynaynaa tacaala sareeye meeshaasi aan u daynaynaa oo hee wixii daahirka ayaan xukumaynaa ama baatinka saas ayaan u daynaynaa waay laguma degdegi karo qofkani ee wixii dambaynaayo ilaahay baa garanaya tabaaraka wa tacaala walaa nara sayfa sayf uma arkayno bimacnaa uma ictiqaadinayno waay walaa naraa uma ictiqaadinayno aragtiinyo ru'yo keligeed haddii meeshan laguma lagama wado waa cilmi iyo qalbiga laga wadaa walaa naraa uma ictiqaadinayno alsayfa sayf calaa ahadin qof dushiisii in lagu loola loola baho walaa naraa uma ictiqaadinayno asayfa sayf hee calaa axadin qof dushiisii oo min ummati muxamadin ka mida sala allahu alayh waala alihi wasalama ilaa man qof mooyaane wajaba calayhi dushiisii wajaba waajibay calayhi manka dushiisii asayfu sayfku waajibay mooyaane qof kale oo hee aan ula baxayno sayf ma jirto waaye ma jirto waaye maxaa yeele faina alasla huwa taxriimu safki dimaa'i wa taxriimi alqitaal waaye asalku waa saas maxaa yeelay faina alasla asalku waxaa waaye huwa taxriimu safki dimaa'i dhiigiga soo daadiintoodii inay xaaranaay tahay wasalah iyo wa taxriimi alqitaali dagaalkii inuu xaaram yahay ayaa u asal ah qof muslimna lagu qaado qof muslimna dhiiggiisa in la soo daadiyo ama dagaal lagu qaado inay xaaraan tahay ayaa asal u ah asalku waa saas ilaa wixii asalkaasi ka saaraayo mooyaane waay ilaa wixii asalkaasi ka bixinaya mooyaane sida hee riddadii qofki ridooway oo kale qisaasi qofkii loo qisaasaya oo kale ka qitaali alkhawaariji waalbugaati oo kale mooyaane waay ka qitaali alkhawaariji waalbugaati oo kale mooyaane ama qisaaskii ama riddadii wixii la midka ah qofkii qisaas loo dilay qofkii riddi loo dilay qofkii hee ee noqday khawaarij la dagaalankoodii iyo buqaad kuwa imaamka hee ku xadgudbay khawaarij iyo buqaad farq ma udhexeey haa farqiyaa udhexeey waayahay buqaad yaan waaye laba sifo kii laga helay dadkii laga helay waay qoladii laba sifo laga helaya buqaad yidhahdaa albuqaatu lahum sifataani yidhahdaa boqaadku waxay leeyihin laba sifo haye kow an yakuuna lahum ta'wiilun horta an yakuuna lahum ta'wiil ta'wiil inuu sugnaado waa sifo ta'wiil inay haystaan labo an yakuuna khuruujuhum calaa ahli اlwilaaya inay ku baxaan dadkii wilaayad dushooda an yakuuna inuu ahaado hee khuruujuhum baxitaankood calaa ahli اlwilaayati wilaayada dadkeeda korkeeda inay ku baxaan labadaas sinfo kii laga kuwii laga helay waay amaa khawaarijtana falahum sifataani aydana falahum sifataani ay laba sifay leeyihiin kow takfiiru ahli lislaam ma kala duwan yihin marka ha farqii koowaad ba kala duwan yihin soo ma kuwa hore tawiil darteeda darteeda ayaa dadku imaamku la dagaalamayaan tawiilay haystaan mar labaadna imaamku wilaayada la dagaalamayaan kuwan laakiin takfiiru ahli lislaam way sifadoodii dadka alislaamka ayaa ee gaalaysiinayaan labo iijaabu lkhuruuji calaa ahli lwilaayati waajib inay tahay dadka wilaayada ahlu ah in lala dagaalamoba iijaabu lkhuruuji calaa ahli lwilaaya iijaabu lkhuruuji calaa ahli lwilaaya idan qoladaasi dadkii noocaasi laga helay mooyaane iyo kii zinaystay iyo wixii la midka ah raj oo hadda kii zinaystay oo hee mar guursaday soo ma idan wixii saas ku soo arooray daliilkoodii in naskoodii mooyaane wax kale uma arkayno sayf in lagu qaado asayf waxay waxaa laga wadaa laba macnay leedahay asayf wasayf yuطlaq alaa macnayayni alqitaal walqatl asayf yuطlaqu calaa macnayayni sayf waxaa lagu iطlaaqaya laba macno kow alqitaalu dagaal iyo walqatlu dil dil iyo degaal dil iyo degaal dil iyo degaal farq ma udhaxay haa farq ayaa udhaxay dil iyo degaal farq ayaa udhaxay waxaa laga yaabaa qofkii inuu degaalkiisi la fasaxo laakiin dilkiisi aan la fasaxin sooma waa dhici karta waxay u daliishanaan culamada qowluhu taala wain daa'ifatani min almu'miniina iqtataluu la dagaalama la kale laakiin markii lasoo qabto malilaya maladadila maya idan dilka waxaa laga yaabaa inuu mar noqdo qatli maca alqitaal marna waxaa laga yaabaa qatli qitaal keligiis inuu noqdo sayfka seef ka dheh seef mar in noqdo qitaal keligiis bilaa qatl mar waxaa laga yaaba inuu noqdo qatl iyo macal qitaal oo walaa naraa uma arkayno sayfa sayfka calaa acdin qof dushiisa oo min ummati muxamadin ka mida sala allahu alayh waala alihi wasalama uma arkayno waay oo inuu yahay ninkaasi in lala dagaalamo waajib ay tahay ilaa man qof mooyaane wajaba calayhi manka dushiisiba sayfu seefku ku waajibay in lala dagaalamo oo u gaaloobay ama hee in la dilo maslaxa ay ku jirto ama lala dagaalamo maslaxa ay ku jirto ama muslimiinta anfacayso mooyaane qofkas iska dil dhiiggiisii soo daadi hee ahlu sunna ma aaminsana yaa kaga yaa ku radinaya musanifka warkaasi khawaarijta khawaarijta ayuu ku radinayaa ahlu bidaca kulligoodin laakiin seefta waa isku waafaqsan yihiin aimatul aimada in lala dagaalamo muslimiinta la gaalaysiyo oo dilkooda la halaashado taasna ma qabno walaa nara alkhuruuja calaa aimatina wallah subxana